shirkii toddobaadkan uga socday magaalada garowe qaar ka mid ah isimada puntland iyo weliba waxgaradka beesha tanada daarood oo ka mid ah beelaha puntland kuwaasi oo cabashadooda usoo gudbiyey isimada puntland si loo xaliyo tabashadooda ku aadan saluuga ay ka muujiyeen habka saami qaybsiga puntland weliba si gaar a qoondada ay baarlamaanka ku leeyihiin oo ay sheegeen inaysan ku filnayn qaar ka mid a odayaasha iyo isimadii ka qaybgelaya kulankaasi ayaa markii uu soo gabagaboobay warbaahinta la hadlay iyagoona caddeeyay in shirkaasi uu kusoo gabagaboobay isafgarad waxaanay intaasi ku dareen xukuumadda lala kaashan doono taasi oo aan looga maarmayn sida ay sheegeen saddex casho oy isimadu u fadhiyeen ilaahay mahaddiisaaka waxay ku gebagabowday is-afgarad iyo muwaafaqo iyo in lala kaashado arrinta xukuumadda oo aan looga maarmayn haddii ilaahay idmo si fiican baa laysu afgartay waana lagu heshiiyey gabagabadeedii iyo wixii fainalka dambe iyo waxay noqotayna gadaal baanu insha allahu ka soo sheegi doonaa wixii dhiman laakiin hadda sidaasaa laysla qaatay oo lagu heshiiyey guul bay arrintaasi ku gabagabowday fayskii hore fayska dambena waxaanu uga maarmi weynay inaanu madaxweynaha iyo xukuumadda cid ka aragno haddii alla idmo meelahaasay hadda wax noo marayaan adeer waxaa weeye shir baa ka socday magaalada garoowe muddo afar beriya oo ay shirkaas gogasha ay dhigeen beesha tanado daarood ay dhigeen gogashaasna ay u dhigeen isimada puntland halkaas shirkaa ka socday waxaa ka soo baxay oo saaka la isku afgartay sidii uu suldaanku u yidhi in isimada puntland hawshaas dhammaanteed iyo shaqadeeda ay rabaan ay la wareegeen gacanta ku dhigeen lana kaashanayaan dowladda puntland insha allah haddaa la yidhaahdo annaguna aan wada shaqayn aan isla qaadanay inaan wada shaqayno waxaan ku heshiinay dhammaantayo in shaqadaasi ay noqoto shaqo socota oo hadda loo istaago gogashiina ay noo fidsantaho sidii noogu fidsan tahay aynu insha allah haddaa la yidhaahdo marka ugu horraysa isimadu ay qoreen waraqad ay caddaynayaan arrintaasi inay xaq tahay sidaasna insha allah haddaa la yidhaahdo u shaqayso lalana sugahayo madaxweynaha insha allah haddaa la yidhaahdo loona geyn doono haddii alla idmo simaduna ay gacanta ku hayn doonaan shaqadaa intay socoto insha allah haddaa layihahdo annaguna aan kula shaqayn doono sidaa u niri sidaasaan ku heshiinay insha allah haddaa layihahdo shirkana si waafaqsan oo macnaha dhab ah oo aan isku kalsoonnahay yaan iskula qaadanay halkaasaan isugu ducaynay halkaasaan isla qaadanay waana wada shaqaynaynaa insha allah haddaa layihahdo arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii ugu dambeeyey ay soo baxayeen qaar ka mid a beelaha dega deegaanada puntland